wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer dhiirigelina ku tegay xerada ciidanka asluubta galmudug iyo xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo kormeerka ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinaya tayada shaqada ciidamada iyo maamulka xabsiyada iyadoo wasiirku kula dardaarmay saraakiisha iyo ciidamada inay sii labajibaaraan waajibaadkooda shaqo si loo xoojiyo amniga iyo adkeynta sharciga wasiirka ayaa dhanka kala sheegay in ciidamada asluubta dowlad goboleedka galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo lasii doono tababaro casri ah kuwaas oo qayb ka qaadan doona habka nabadgelyada guud ahaan galmudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug aadan warsame cilmi oo ka hadlaya arrinta ayaa ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in ciidamada asluubta la siiyo tayeyn iyo qalab wanaagsan si ay qayb uga noqdaan amniga dowlad goboleedka galmudug waxaa farxadii ah maanta inaan iskugu nimaadno xaruntan xabsiga dhexe ee magaalada kaalkacyo galmudug ay leedahay madaxdii ka shaqaynaysa saraakiishaha iyo ciidankii loogu talagalay inay shaqadan qabtaan tababaradii iyo wixii leenigeliyey oo howl ahaa waxaa iga muuqata dad u diyaar ah oo isku diyaariya inaad noqotaan awalan ilaahay baa mahad iska leh isku kaaya keenay waxaan wada go-aansanna kulligeen inaan u shaqayno dalkeenna dadkeenna iyo diinteennaba dabcan waxaan kala nahay qaybo kala duduwan annagu wasaaradda amnigaa nahay boliisku federaal bay jiraan adunku federaal iyo gobolba waad geli doontaan ciidamada kale oo daraawiishtaa jirta xasilintaa jirta wax walba milatarigii baa nala jooga kulligeen hal wax oo naga wada dhexeeya waxaa weeye waa amniga iyo nidaamka dalka inaan sugno wasiirkii cadaaladda maanta nalama joogo insha allahu laakiin waana wada hadalnay waana sii wada shaqaynana waana isku afgarannay inaan wada shaqayno maadaama ay mid anigaa magaciisa ku hadli doona insha allahu maalinba taakadii aan qaadi karno ayaan qaadaynaa dowladda keliya wax looguma fadhiyo midda gobolka keliya wax looguma fadhiyo federaal looguma fadhiyo degmada looguma fadhiyo kulligeen baana loogu fadhiyaa inaan maaragtaaye aan wax wada qabanno oo aan wada dadaalno waxaa laga yaabaa raggayna halkan fadhiya iyo gabdhaba inaa qaar adinkan ka mida shaqooyinka loo xayiran yahay farsamadeeda wax ka taqaanaan waxaa lagaa rabaa shaatiga inta sibatid dubaha inta qaadatid inaad dusmaar ku garaacdid haddii bulkeeti la dhisayo waxaa la rabaa haddaan shaqo kale markaa gacantu inta laga soo qaado in subaxa saaka ee bulkeetiga wax laga dhigo nin biyaha soo qaada nin sakeelka soo qaado dhowaan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug aadan warsame cilmi loo soo magacaabay xilka waxa uuna hadda ku jiraa kormeero uu ku tegaya xeryaha ciidanka dowlad goboleedka galmudug